hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaana boggayaga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca saddexda bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waagaga dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid a aqoon-yahano ka caawinaya dhallinyarada xudun ee gobolka sool barashada luuqadda ingiriisiga iyo kombyuutarka
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
waa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole idaacadda intaan ku guda jirnaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale waxaan ka marhnaan doonin xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
iyadoo dadka codkooda dhiibanaya ee maraykanka ay isku diyaarinayaan codaynta lixda nofembar ayaa waxaa saraakiisha heer federaal iyo gobol ee dalkan maraykanka iyana isku diyaarinayaan in howshaasi si huban ay u dhacdo gaar ahaana meelaha dadka codkooda dhiibanaya weli aanay hubin cidda ay u codayn doonaan saraakiisha dowladdu waxay hubinayaan in dadka codaynaya ay noqdaan kuwa buuxiya shuruudaha codaynta iyo in codadka loo tiriyo si sax ah waxaa jirta cabsi ay qabaan saraakiisha sirdoonka iyo ammaanka oo sii kordhaysa tan iyo labadii kun iyo lix iyo tobanka markaasoo lagu eedeeyay ruushka inay farageliyeen doorashadii madaxtinimada ee dalkan maraykanka gaar ahaana iimayladii laxaday ee siyaasiyiinta maraykanka war qoraal oo ay wadajir u soo saareen hay-adaha sirdoonka iyo ammaanka dalkan maraykanka ayay ku sheegeen in iimayladii laxaday kadibna la baahiyey looga gol lahaa in lagu farageliyo hanaankii doorashada ee maraykanka doorashadan xilliga dhexe ee lixda nofembar ayaa waxa ay tahay mid ay u arkaan xisbi labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn in ay muhim u tahay in ay ku helaan codad ku filan oo ay kula wareegaan aqlabiyadda ama ay kusii haystaan aqlabiyadda aqalka koongareeska dalka talyaaniga ayaa bisha soo socota martigelinaya shir lagaga hadlaya arrimaha dalka libiya kaasoo lagu falanqayn doono arrimaha dalkaasi ay ragaadiyeen hirdan u dhexeeya garabyo iska soo horjeeda oo dowladda ka tirsan wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga enzo monfero milanesi ayaa shaaciyey in shirkan la qaban doono inta u dhaxaysa labayo tobanka ilaa iyo saddexiyo tobanka bisha soo socota ee noofembar islamarkaana lagu qaban doono magaalada dalkaasi talyaaniga ku taalla ee salerno sarkaal sare oo u dhashay amaba ka soo jeeda waddanka libiya ayaa isaguna dhinaciisa bishii hore ee mey shir ka dhacay waddankaasi faransiiska gaar ahaan caasimadiisa baarihiisa ku aqbalay in bisha disembar waddankaasi laga qabto doorashooyin taasoo qaybka qorshe uu wado ama uu garwadeen ka yahay waddanka faransiisku dhinaca waddanka maraykankana maamulka madaxweyne donald trump ayaa iyaguna dhinacooga aqbalay qabashada shirkaasi uu talyaanigu shaaciyey in la qaban doono bisha nofembar ee soo socota
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhallinyaro joogta degmada xudun ee gobolka sool ee jaamacadaha ka soo baxay ayaa hadda waxay caawinayaan dhallinyarada aan xirfadaha helin ee degmadaasi gaar ahaana dhinaca luuqadda iyo weliba kombyuutarka waryaheena cabdikariin olol ayaa warbixinta noo soo diray dhalinyaro xirfado wanaagsan kusoo kordhiyey kuwaasoo soo dhameeyey jaamacadaha ku yaala boorame iyo kuwa ku yaala magaalada laascanood kood ayaa waxay sheegeen inay halkan u yimaadeen sida ay dhallinyarada uga taageeri lahaayeen barashada luuqadda ingiriisida halka qaarka kalena ay sheegeen inay u wadaan si dhallinyarada loo bari lahaa kombyuutarka iyo qalabka casriga ah waxaan ka mid ahaa ardaydii wax ka dhigan jirtay jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda educationka uma aanan gelin waxaan u galay keliya markii aan arkay baahiyaha ka jira dalka ama dalkayga baan u qaatay inaan qaato field of education of amud university markii aan kusoo laabanay dalka aanu eegnay baahiyaha jira ayaan horta ugu soo laabanay dalka inaanu waxbarno dadkayaga horenu marino oo aanu gaadhsiino sida magaalooyinka horeu maray haddana waxaan ahay macalin dhiga luuqadda ingiriisiga degmada xudun ayaan ka howlgala hadda dadka dhallinyarada aan ku baraarujino in dadka horu loo mariyo ujeedooyinkaan ugu soo noqonay saas ahayd aad tahayd dee aad jaamacadda soo dhammaysanna dhalinyara ahayd inaad degmadii dib ugu soo laabato oo meelaha horumarka dee u baahan in laga taageero dhallinyarada iyo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada aad doonaysaa in si weyn wax looga qabto horta dhibaatooyin badan baa ka jira dhulkeenna waxa ugu horeeya ee qofku marku waxbaranayo waxaa weeye education ardaygii in laga la baro waxyaabaha besiga ee asaasiga ee ka jira dhulka uu ku nool yahay marka hadeer insha allah waxbarashadu si fiican bay u socotaa dhalinyar kalena way soo socotaa kulliga joogaan marka waxaan doonaa sidii loo horumari lahaa degmada iyo xudun baan anaku ujeedooyinka aanu soo noqon lahayd waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada aad jeclaan lahaydeen in had iyo jeer laydinka caawiyo oo maadaama aad si tabaruucada wax ugu dhigaysaan ama bilaasha bal ka war waxaanu jeclaan lahayn in laka caawiyo kuwaasoo aada loogu baahan yahiin hadeer kombyuutarada ay ka mid yihiin samaradii baa ka mid a waxaa ka mid a qalabkii wax lagu dhigi lahaa baa ka mid a waxyaaba badan baanu bahana oo doonana in laka caawiyo insha alla bal waxaad iga waranta adigoo kale dee waxaad digtaan kombyuutar oo markii ugu horreysay degmadan ka hirgeliseen si xirfadda kombyuutarka loo qaado bal ka wara dhallinyarada iyo siday waxba baranayaan iyo dadaalkaad wadaan waa idinka mahad celinaya cabdikariin barnaamijkan unaga duubeeyo aad baana deegaanku ula haystaa arday fara badan baa ka soo baxday qayb hadeer magaalada ka shaqeeyaan dee wax badan buuna ka bedelay waad aragtaa dadkii oo kombyuutar soo iibsanaya xarumihii ganacsiga oo xisaabaadkoodii loo bedelayo kombyuutar maadaama la helay cid ku shaqayn karta waxaa ka mid a goobihii caafimaadka waxaa ka mid a njooyadii oo ku shaqaynaya hab casriya dhallinyarada aad bartaan oo kale waxaad ku soo kordhiseen ka aqoon-yahan ahaan xirfadda magaalooyinka waaweyn ka jira oo aad halkan u keentaan haa haa shirkad baan hood u shaqaynaa sahal software la dhaho gobolada inta badan ka jirta tii baanu laan ka mida soo jiidnay halkan keennay si magaaladu ay la jaan qaado magaalooyinka la mid ah ama kuwa ka waaweyn oo adeegii magaalooyinka waaweyn laga heli jiray xudunna laga dhex helo marka intaasaan ugu talagalna dhallinyarada iyo qaabka idinku imanayaan iyo baahiyaha gaarka iyo waxbarashada ay doonayaan kombyuutarku maadaama uu ku qoran yahay ingiriisi barnaamijkiisa lagu soo dhisay qofku wuxuu u baahan yahay inuu xoogaa konsaba ama faham guud ka haysto ingiriisiga si uu u fahmo qaabka kombyuutarku u shaqaynayo marka baahida ugu horeysa ardaygu qabaa waxaweye inuu ingiriisigii qorina karo akhrina karo sida wax looga barto ee onlineka ama internetka ka warran magaalooyinka waaweyn waxyaabaha lagu arko ama ay si weyn uga hadlaan waalidiinta waxaa ka mid ah oo saameyn ku yeelataa halkan aad joogtaan haa waa ku yeelataa laakiin muddooyinka ugu dambeeyey maya wax ka ladnayd muddooyinka ugu dambeeyey laakiin marka hore laba kun iyo lix iyo tobankii laba kun iyo todobiyo tobankii aad bay u fara badnayd laakiin hadeer kuma leh waayo hadeer ardaydu waxay fahmeen in aan waxba ka horey fara badan oo dadkii xagga u gudbayba dee war feedback soo celiya ah inay dee social media kaliya iska joogaan laakiin waxba ayna soo kordhin marka hadeerto tahriibtu deegaankan way ku yartaa aad bay ugu yartaa
waagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdikariin olol oo warbixintaasi noogu soo diyaariyey magaalada lascaanood halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sugaanta ayaa ka mid a waxyaabaha ay soomaalidu hore ku cabiri jirtay wanaagga iyo faa'iidada nabaddu ay u leedahay bulshada dhallinyarada ayaa ah kuwa ugu badan ee sugaantaasi lagula hadlo si ay nabadda ugu hiiliyaan waryahayaga haashim sheekh cumar good ayaa inoo haya warbixin ku saabsan arrintaasi
abwaaniinta soomaalida ee sameeya tixaha suugaanta ee ay kula hadlayaan bulshada soomaaliyeed ayaa qaarkood kaga hadlaan suugaantooda qiimaha nabadda iyo kala dambaynta bulshada dhexdeeda abwaan maxamed cismaan maxabe abwaan maxamed dheere ayaa maasadan soo socota oo ah tix gabay ah wuxuu ku cabirayaa dareenkiisa arrintaasi qiimaha nabadgelyada iyo wakhtigan ismaandhaafka ka jira qaybaha bulshada kala duwan wuxuuna ku soo gebagabeynayaa ereyey iskugu jira dardaaran duco iyo allabari wuxuuna yidhi
waxa maasadan waxa weeye waa maanse dheer laakiin inta ducada ayaa soo qabanaya iyo xoogaa tusaaleah bulshooy nabadi waa dayr dugsi weeye dhaxantiiya laga gala dabaysho damal weeye la hadhsado bulshooy nabadi waa goor waa deeq ilaahay ku galladay dalkiisoo ruux daneeye kuma qado durdur iyo xareed iyo doog iyo barwaaqiyo dawo weeye qaaliya iyo raaxa lagu dego dawo waxay ku hirataa goobannimo daryeel u ah midnimay ku daaqdaa nabad bay ku daaqdaa midnimay ku darartaa waxay dugsataa cadaalad runbay dawadeedu tahay dhan iyo colaad iyo daanada qabiilkiiyo in la kala dirsoociyo musuq maasuqa addumiya afartaas afartaa dareeguud dood kalena waxay tahay dembigeenni wuxuu dhalay dan iyo colaad iyo dabatiya afmiishaaro bulshadan dibintaabyadeeda durteeda ku hawlan iyo dayda iyo mooryaan dembigeenni wuxuu dhalay diintii islaamka on lagu kala dambayno haashinow halkaa waxaad arkaysaa imminka iyadoo uu joogo sideean jir qur-aan ruuga oo intaa uu noolaa marna wax soo baranayey marna dad wax baranaya oo fadhiyo ayaa waxaad arkaysaa ina yaroo axaadiisul arbiciinka uun bartay oo aan weli soddon jir gaadhin ayaa mikrofoonka la boodaya waxaa la leeyahay maanta ma arkaysa dadkeennu wuxuu u yaqaanaa sida loo kala cilbi madan yahay sida loo kala xishoo daran yahay ama loo kala hadal badan yahay markaa waxaa la leeyahay maanta masaajidkii wax qoorta isgashaday kii yaraaye sheekh duulaa iyo wadaadkii khurafaadla ahaa ee awdiiriya khurafaadla laga dhigay ninkii muxuu ahaa yani cilmiga lahaa aqoonta lahaa ee da-da maarta waqtiga ahaa markaasaa waxaa la leeyahay oo dee midkii adkaaday oo miyuu ku raagayaa kii yaraaye sheekh duulaa baa cirka ula baxay buu leeyahay kolkiiba cirka ula baxay marka waxa weeye halkaasaan maarata kelmada ku jirtaa waxa weeye dembigeenni wuxuu dhalay diintii islaamka on lagu kala dambayno muftiga u dacweyniyo daandaansi badanaha arbiciin dariishada isku derajo laga dhigo dembigeenni wuxuu dhalay onkod iyo dabayl iyo hillaac duuban mooye cirda aayo oon bixin doog iyo caleenoo duxduba ay ka maqan tahay rabo waan darjiidhno dembi baan ku faanno dulmi baan xaq moodnee allahaw dulqaadkaaga deeqdaada nagu sii allahayow allahayow dadkaygi daadbaa xambaaro waa kuwa daleedaha daad xoogtu sidato da'yartii dhulkeennuna dalanbaa bisocod iyo tahriib bay dan moodee rabow degeladeen iyo dalka baraka noo geli rabow dhaqankii dayrkiiyo dugsiga noo ahaan jiray dibaduu ku lumayo waxa la yidhi duqii reerka dumarkiiyo carruurtii waa looga dayrsho waxa la yidhi sidaan doonno ninkii dood ka soo celiya dabar iyo hoggaanbaa isku sii dul yaallo jeel baa loo diyaarshaye rabbiyow rabow dowladnimadii iyo kala dambayntii dalka noogu soo celi allahayow dilaa cudura daacun waxlaayiyo abaar diirataahoo duunyada dhammaysiyo daacunaguufaan hanoogu kicinin allahayow nin damac badan oo uu qalbigan dabay nuurkii ka daarraa oon derajo aakhiro duunkiisu filanayn ibliis laba dubleeyo xaqa diidda naga hay allahayow dareenkiiyo diinta aaminkeed iyo dadnimada ha naga qaadin allahayow damiirkaiyo qalbiga noo daryeelo daxalaanu naga fuulin iimaanku waa dayri allahayow ha naga duminin allahayow cirkoo da'aya allahayow dhulkoo doog leh allahayow xaryeed dabaxsan iyo maalka oo darara ayaan kaa dalbanaya allahayow midnimo doora iyo nabad aan duugoobin ayaan kaa dalbanaya allahayow allahayow allahayow dalkoo nabada allahayow dadkoo nabada dowlad iyo dadkeedoo dowqura u wada jeeda ayaan kaa duraansaday rabbiyo hanagu diidin adigaan dul iyo hoosba dabuub ruux yidhaahdaay marna kaa dahsoonayni daalimiinta naga qabo dariiqii rasuulkiiyo diinta islaamnimo duxdeediyo rabow diinta nagu toosi aamiin aamiin aamiin kaasi wuxuu ahaa abwaan maxamed cismaan maxabe oo loo yaqaano maxamed dheere oo maansiyadiisa kaga hadlayey qiimaha nabadgelyada iyo kala dambaynta bulshada uu kula hadlayey dhallinyarada iyo bulshada soomaaliyeed haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga xaashim sheekh cumar good oo magaalada boorama noogu soo diyaariyey warbixintaasuu suugaanta kaga hadlayay haya falastiin maxay noo xiga markana suugaantii haddaan marka hadalna bal heesuhuna suugaantay ka mid yihiin aan heesaha soo qabanno heestii deeqa codka maxamed xasan la foole dhegeysaa
waxa dareenkiyo qofta damaca geliye kaga doorka qayrka shidhaxda celiyo dawaada iga iga adigo daldheer jiran halkan kala dareema deqawaan ku jecela dhaxadaeliyodawaada iga ii tahay adigoo daldheer jiran halkan ka dareema deqawaan ku jecelahay dabqidaaga waxaaniyo dulqadkiyo xishood kaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay dabqigaaga waxaaniyo dulqadkiyo xishood kaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay indhaha ku tiirsada deqayaartida adigoo daldheer jiran halkan ka dareema deqawaan ku jecela qalbiga ku tiirsada deqayaartiraado adigoo daldheer jiran halkan ka dareema
adigoo daldheer jiraan halkan ka dareemaa codka macaan ee maxamed xasan lafolaan intaasi ku dhaafno haye shirwac maxaa noo xiga aad iyo aad falastiin dabcan waxaan filaya adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashuba inaynu si weyn heestaasi ugu wada nasanay markana waxaynu jilleeci doonaa dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya maxamed mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinteenna ciyaaraha waxaan gebi ahaanbaa kaga hadlaynaa ciyaaraha champions liiga ee horyaallada qaaradda yurub waxaana barnaamijka ila falanqaynaya waryaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade maxamuud soo dhowo marka hore mahadsaned maxamed Eh, bal natiijooyinkii iyo ciyaarihii la ciyaaray habeenkii xalayha intaynan u gelin kuwa caawa lays arki doono Eh, sandheer aad maad mahadsan tahay Eh, gurubyada ka bilaabanaya e ilaa iyo waxaa la ciyaaray eh, eg oo dabcan ah, kooxo adag ay iskaga hor yimaadeen qaarkood gruupka e oo kale athenis iyo benfica ayaa iskaga hor yimid saddex iyo laba kooxda benfica ayaa ku badisay halka bayer ah, munich iyo ayax oo ku ciyaaraya guriga bayer munichna eh, ciyaartaasi hal iyo hal kusoo gabagabowday weliba kooxda bayer munich goolka ay la hor timid oo ciyaaryahanka difaaca ugandhale homels oo dhali- oo u dhaliyey laakiin eh, dib lagaga daba keenay oo ciyaarta la bareejiyey Eh, gruupka f kooxda kubadda cagta ee hoffenheim ee waddankaasi jarmalka ayaa soo dhaweyneysay manchester city darqi ayay kooxda kubadda cagta manchester city ku badisay oo sagaashankii daqiiqo mar ay wax yarun ka dhiman yihiin ayay goolkii guusha heshay ciyaaryahan eh, david silva ayaa goolkaasi u seexay kooxda leon oo iyadoo todobaadkii hore manchester city kasoo badisana gurigeeda bareej ayaa lagu celiyey oo waxaa celisay kooxda shakhtar doneski oo halkaasi hal dhibic ayay ka qaadatay haatan afar dhibcood leon ayaa gruubkaasi ku hogaaminayso manchester city kaalinta labaad ayay soo gashay walow rigoore laga diiday ciyaartan macalinkooda guardiola wax laga weydiiyeyna uu afka ka xirtay sheekada isagoo ka cabsanaya in xiriirka wever ay ganaaxaan group g a c s k moscow ayaa la yaab dhigtay oo real madrid oo booqanaysa kooxda koobkan difaacanaysa hal iyo eber ayaa lagaga badiyey ciyaarahan falasic oo kooxda everton dayn kaga maqanaya goolkaasi ka dhaliyey laakiinse roma oo la ciyaaraysa kooxda victoria blazon ayaa shan gool iyo waxba ku badisay ciyaaryahanka la yidhaahdo aiden zako oo isagu maalmahan gool dhalinta aan ku wanaagsanayn kooxdiisa horyaalka waddankaasi ayaa goolashaas saddex ka mid a dhaliyay sidoo kale waxaa gool u saxay ciyaaryahan culevert oo ah wiil uu dhalay ciyaaryahankii hore patrick culevert ciyaaryahankan ayaa markii uu dhool- goolka dhaliyay kadbacdi ee funaanada wiil yar oo ay saaxiibo ahaayeen oo kooxda ayakis u wada ciyaari jireen ciyaartooydooda daada yar oo isagu dhaawac soo gaaray ee muddoba kooma ku jira walow haddana uu koomadii kasoo baxay loo yidhaahdo nuuri ayuu u dabaaldegay oo funaanadiisa ayuu kor u siday dabcan ciyaaryahankaasi xanuunka soo gaaray ayuu mar kasta oo ciyaaryahankan uu gool dhaliyo uu dib u xusuustaa kooxda kubadda cagta ee yuventus oo gruupka h kula ciyaaraysa young boysna saddex gool iyo waxba ayay ku badisay ronaldo wuu ka maqnaa laakiin dibala ayaa saddexda goolba u dhaliyey manchester united gurigeeda lagu celiyey barejo eber iyo eber ah walle morino wacdaraa sugaya waan gartay mooriinahaas inuu kasii hadlaynaa muddaba mixnad baa haysatay dhibaata haysatay bareejooyin iyo guuldarooyin isxigxiga ayaa jiray taageerayaashu aad bay u cadhaysan yihiin mustaqbalka tababare marino muxuu egyahay wallahi sandheerow cidina ma garanayso inuu waabariisto lafteeda ayaan la ogeyn oo inuu sama ku habariisanayo marka laga hadlayo shaqadiisa inuu waayayo in kale Eh, waxaa soo baxaya eh, marka laga yimaado xurgufta isaga iyo ciyaartooydiisa ka dhaxaysa eh, waxaa ka daran hadda ciyaartooydii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxay leeyihiin qaarkood eh, mourinho eh, sumcaddii kooxda ayuu dhulka la galay waxaa ugu daran ciyaaryahankii hore scoles oo la tilmaamay inuu yahaba ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa abid ee kooxda kubadda cagta ee manchester u ciyaara ninkaas ayaa waxa uu leeyahay haatan waxaan la yaabanahay buu yidhi in weli uu ciyaar eh, tababare mourinho uu kooxdan sii joogo waxaan filayay buu yidhi in mar horeba shaqada eh, laga eriyo waayo waxa uu yidhi sumcaddii kooxda manchester united ayuu dhulka la galay sidoo kalena waxa uu ku tilmaamay inuu yahay mourinho nin aan xishoon oo wuxuu doona ku hadla Eh, sidaa darteedna lumiyey eh, in uu isku hayo ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee manchester united taasi oo shaqadiisii ahayd marka eh, mourinho wixii uu kusii joogo kooxda kubadda cagta ee manchester united waa isagoo eh, kulamada u dambeeya oo ilaa ama shanta kulan ee ugu soo horeysa in uu badiyo si markaas uu culeys kaga dego laakiin sida haatan wax u muuqdaan uma ekanin sii joogi doono sandhero waaye maxamuud eh, ugu dambayntii caawa ciyaaro eh, laba ciyaarood oo aad u kulul ayaa la sugayaa waa kooxaha liverpool iyo napoli oo is arkaya iyo kooxaha tottenham hotspur iyo barcelona bal ciyaarahaasi iyo natiijada laga fili karo Eh, aad iyo aad kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo tottenham waxay ku ciyaareysaa gurigeeda oo barcelona u imaaneysa Eh, waxaa sid mudan kooxda kubadda cagta ee barcelona eh, saddexdii kulan ee ugu dambeysay inaanay wax guula helin sidaa darteed waxaa laleeyahay waa markii ugu wanaagsanayd oo kooxda barcelona la ciyaari lahaa taa waxaa dheer in kooxda tottenham hotspur ay gurigeeda ku ciyaareyso marka haddii laga badin karo ama bareja la gelin karo xilligan kooxda barcelona tottenham fursad wacan bay haysataa walow ciyaaryahan leonel messi markuu garoonka ku jiro ay adag tahay kooxda dhinaceeda dhulka in la dhigo kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu malaha ku jirta gruupka geerida oo b s g toddobaadka hore kasoo badisay ayaa napoli gurigeeda ugu tegaysa napoli waxay keentay oo xilli ciyaareedkan laylinaya angelotti oo ah nin isagu qabiir ku ah ciyaaraha champions leaguea marka eh, la arki doono kulankan iyo sidii uu noqdo ma sahlana liverpool inay guul kasoo qaadato garoonka napoli laakiin marka la eego weeraryahanada kooxda liverpool eh, waxay u muuqdaan eh, kuwa meel kasta ku guuleysan kara waadna la socotaayo waa iyagii eh, koobkan haata lagu xafiltamayo ciyaarihiisa kama dambeysta ah ay usoo gudbeen oo ay kooxda real madrid ka qaadeen waaye maxamuudow eh, koley natiijooyinka ciyaaraha caawana dhegeystayaasha waana soo gudbin doonaa Ah, aad iyo aad baad umahadsantay Eh, mahadsanid maxamed xubintii ciyaaruhuna waa naga intaas intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maxamuud mascade iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo isla falanqaynayey wararka ciyaaraha champions leaguea haddaynu dhinaci ciyaaraha intaasi kaga soo gudubno intaynaan u gudbin dhinacii kaalmaha heesaha falastiin xamed imaanka oo codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsanid shirwax iyadoo dadka codkooda dhiibanaya dalkan maraykanka ay isku diyaarinayaan codaynta nofembar lixdeeda ayaa waxaa saraakiisha heer federaal iyo gobol ee dalkan ay isku diyaarinayaan in howshaasi si hufan ay u dhacdo gaar ahaanna meelaha ay dadka codkooda dhiibanaya weli aysan hubin cidda ay u codayn doonaan saraakiisha dowladdu waxay hubinayaan in dadka codaynaya ay noqdaan kuwo buuxiya shuruudaha codaynta iyo in codadka loo tiriyo si sax ah waxaa jira cabsi ay qabaan saraakiisha sirdoonka iyo ammaanka oo sii kordhaysay tan iyo labadii kun iyo lix iyo tobanka markaasoo lagu eedeeyay ruushku inuu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada gaar ahaana imeelle in ay xadeen oo siyaasiyiinta maraykanka qaarkood ay lahaayeen islamarkaana shacabka loo soo gudbiyey dalka talyaaniga ayaa bisha soo socota martigelinaya shir lagaga hadlayo arrimaha dalka libiya kaasi oo lagu falanqeynaya arrimaha dalkaasi oo ay ragaadiyeen herdanka u dhexeeya garabyo dowladda ka tirsan wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga enso mubara milanesi ayaa shaaciyay in shirka inta u dhexaysa labaiyo tobanka ilaa saddexiyo tobanka bisha nofembar lagu qaban doono magaalada salerno ee caasimada gobolka sicilian sarkaal sare oo liibyaan ah ayaa bishii may shir ka dhacay magaalada baris ku aqbalay in bisha diseembar la qabto doorashooyin taasoo qayb ka ah qorshe uu wado dalka faransiiska aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada heesta amoora iyo weliba codka fanaanadda hodan cabdiraxmaan
heestaasi amoore iyo codka macaan ee hodan cabdiraxmaan ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doonno afarta galabnimo waa cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo falastiin axmed iimaano idaacadda idiin wada xagga farsamada jemi faria ayaa noo jooga dhammaanteen ayaa idinla nabadgelyo